meeshaas dhibaato badan ayaa laga soo sheegayaa biyahana ka soo dhacayda ugu horeysa webiga daawo iyo webiga ka imaanaya dhankan etoobiya web iyo ganaale meesha iskaga soo dhacayaan waaye marka meesha ayada dhib badan ayaa ka jira fatahaado fara badan ka jira dadka aaday u saamaysay barakac gaajo muxuu ahaa ii sheeg cuduro wax badana ka jira dhibaato badana ka jirta walaalkayo meeshaas waxaan ognahay in webiga gedigiisa kale ee doolow ay ku go'doonsanaayeen dad aada u tiro badan bal dadka xaaladooda ka waran walaalow dadka ayaga ee dhibaato badan ayaa kasoo gaartay muxuu ahaa ii sheeg waa waa luuq ilaa iyo doolow dhanka gedig kaleeta baay oo walba adeegooda iyo suuqooda wuxuu ahaa doolow iyo luuquu ahaa webigay mari jireen webigiba hadduu soo baxay webiga shan kilomitr ayuu banaanka u baxay marka dadka ayaga ee dhibaato badan iyo rafaad badan ayay la macluusan yihiin meelaha qaarkooda oo doominka hadda la geeya xataa waxaa jirta oo yeenan doominka gaari gaari karin sababo micnaha amni darteeda ayaa jirta dadka ayaga aaday u dhiban yihiin weli waa go'doonsan yihiin waayahay dad intee la-eg baa webiga dhinaciisa kale ee ku go'doonsan bismillah waa sagaashan kilomitr dhul la degan yahay waayo sagaashan kilomitr waa dhul la degan yahay waa inta dhankan gada degan inteeda kaleta xagga degan oo micnaha maxallaha ii sheeg oo baadiye oo ku hareereysan oo muxuu ahay sheeg webigay soo tilaabi jireenoo ay degmada doolow iyo degmada luuq ay ka gadan jireen raashimada mana soo aadi karaan webiday mari jireen webiga hadda waxaa waaye waa baaxadiisa aada u ballaartay wayna ka qaxeen buuraha kore oo dhanka shisho oo bay ay sii aadeen marka dad aad u fara badan waay dad labaatan kun soddon kun kor waa u dhaafayn dadka dhinacaas ku go'doonsan waayahay maadaama hadda aad sheegtay in dad aada u tiro badan ay dhinac kale ku go'doonsan yihiin xildhibaankii dadkaas ay soo doorteen ayaad ka mid tahay ee ku matalaya jubbaland maxaa qorshahaagu yahay adiga iyo xildhibaanada kale ee gobolka gada ka soo jeeda wallahi bilahi dowladda jubbaland ayaa hadda waxay qabatay guddi oo deg deg ee micnaha maxallaha in sheeg oo dhankaas oo fatahaadaha oo ka talinaya ama ha noqote dhan contribution ha noqote ama dhanka qaylo dhaan oo muxuu ahaa dhanka hayda ha noqote dhanka dowladda federaalka ha noqote jubbaland naftigeeda micnaha waxay kari kartaa ha noqoto waa wadnaa howlaha isaga insha allah bidnal kariim ja way iska qabteen golaha xukuumadda guddiga laga qabtay golaha baarlamaankana sidoo kaleeta waxaan rajaynayna insha allah haduu laada guddoomiyaha inuu guddi ka qabto oo micnaha maxalla arrintaas ka tala bixiyo ama wax alla wixii oo dadkaas meel alla meeshii loogu qaylaamini kara wax lagula gaari kara inaan micnaha maxalla arrintaas waa ku dhex jirnaa waayahay ugu dambayntii marka dadka cunno ma haystaan sidoo kale wax ay wax ku iibsadaan ama meel ay wax ka gataan ma jiro maxay ku nool yihiin dadkaasi walaalow dadkii ayaga ee way jilceen ayagoo micnaha maxaldhahay dhibaato xun ku dhacday ayaa haddana dhibaatadan kaleeta ugu darsantay dadka qaarkood waxaaba la sheegayaa xataa geedaha caleentooda inay cunayaan ayaa la sheegayaa meesha ayada dhibaato badana ka jirta ninka lacag haysta xataa oo wax haba yaraatee meel wax ka gata ma haysto kii wax la gaarsiin lahaa meel laga gaarsiin ma laha doomanka hadda la keenayna sababa security darteeda meelo aysan u tagi karin aa jirta oo muxuu ahaa ay sheeg aysan u tagi karin tuulooyinka magaalada ku aadan sida degmada doolo tuulada ku aadan iyo tuulada muxuu ahaa luuq ku aadan oo go'doonka unbay tagi karaanoo meelo waxaa jirta doolo iyo luuq u dhexeysa dhanka bay oo sababa security darteeda doomankan aan u tagi karin dadkaasna wax loo gaarsiin karin daadgurayna aan loo samayn karin dhibaato xun ayaa ka jirta dadka qaarkood inay gaajo la barayna liisoo sheegaya